magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug iyo weliba likashiidi kayd dhismaha xarun cusub oo hay-adda bishaasi soomaaliya ee kuweladaasa magaalada gaar ahaan dhinaga dowlad goboleedka galmudug goobta shiidhig iyo weliba gubro ku haayay guddoomiyaha degmada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug saraakiil kudareertii hay-adaha bishaas iyo i c r c iyo ubno kudareeri walgorodka magaalada gaalkacya cabdulaahi oo ku hadlayay magacaaga madaxda hay-adda bishaas iyo i c r c yaan kuriin ku hadlay goobta shiidhiga wuusa sidoo kale tilmaamay adeegyadii bii doonta haruntan kureed markii laha gabagabay dhismashe in aan helnay dhul ay dowladda hoosena siisay iyo odayaasha deegaanka iyo dadka bulshadu halkaasna maanta ay nooga suurta gashay aan dhagax dhigno halkan waxaan ka samayn doonaa xafiis urur leeyahay ururka bisha cas ee soomaaliyeed xafiiskaasoo loogu adeegi doono bulshada deegaanka gaalkacyo iyo deegaanada ku heeraarsan shaqooyinka aan is leenahay waa ku qaban doontaan insha allahu waxaa ka mid noqon doona gargaarka degdega fada adeegyada kale ee arrimaha bini'aadantinimada oo ururka bishacasi soomaaliyeed uu ka shaqeeyo horena waa uga shaqayn jirnay deegaanka laakiin hadda meel aan fadhiisanno oo ku shaqayno oo aan ka duulnaa heli doonnaa insha allah xarakumada olgorodka magaalada gaalkeed inishow ku hadli iyo hadhawaay hirgeliyo karoontan cusub oo markaas isku laatay hay-adda bishaas saa u shaqaysteen meeshaan baahi weyn baa loo qabay ama ha noqoto xagga ambalaasyada ama ha noqoto maadaama odayaasha bulshada aan nahay xagga qolada naafada maaragtay dhaqaacdinteeda iyo haaladeeda lala socdo dhib badan bay ku qabeen aadista xagga iyo maaragtay xiriirka dheer marka waa uga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan aad iyo aad u soo dhoweeyo u ammaano xarunta bishacas halkan ay ku yeelanayso aad baan u soo dhoweynaynaa degmada gaalkacyo dhinka galmudug xaafiiska ah ururada bulshada ay u shaqaynaysay sidoo kale waxaan u mahad celinahayaa ururka kale s r c oo aad iyo aad uga garab siinaysa iyadana dhammaan waan u mahad celinahayaa guddoomiyaha degmada gaalakaayo ee xarunta gobolka mudug cabdiraxmaan xasan jimaale oo sarasman shidiki xaruntan ee magaalada ekwaladaas bishaas yana tilmaamay muhiimadii in la taa maamulka bulshada runtii ururka bishacas soomaaliyeed wuxuu noo yahay lafdhabar aad baan ugu faraxsanaa saaka ilahay baa ku mahadsan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sidaasi la mid ah waajibna saaran ba ahayd bulshada iyo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka isku duuba dhulka inaan bixinno wax weyn bay noo tahay markastana annaga waxaan u taagna contribution aan ku darno tallaabo kasta oo horumarin laga qabano magaalada gaalkacyo kaliya inaan gacanta hoorsanno arrintaas oo ka soo gudubno ilahi waa ku mahadsan maskaxdeenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna intaba inaan ku taageerno baa runtii u taagnayn hay-adda bishacas ururka bishacas shaqo aad u ballaaran oo muhiima oo runtii ambalaasta iyo adeegeeda iyo dhakhaatiirta saaran arrintaas waa wax runtii ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan gaalkacyo idil iyo mudug oo idil puntland iyo galmudug gaar ahaan runtii intii ay shaqaynaysay wixii aan kala kulannay waa wax aad iyo aad u qiimo weyn sidoo kale saaxiibada i c r c uu nagala joogo saaxiibkay xasan oo runtii ayaguna la ogyahay adeegga qiimaha leh bulshada ay u hayaan oo ay kaga duwan yihiin runtii dad badan oo kale waxtarmaadka halka shaqo ay qabanayaan kuwaalidka ay leedahay xasan aad baan kuu mahad celina dhammaantiin